xisbigan doorashada somalilan oo ka koobnaa koow iyo toban xubnood waxaa soo xaadira howlka doorashadu ka dhacaysa toddoba xubnood waxaana doorashada loo qabta toddobada xubnood howlka soo xaadirtay goobta doorashadu ka dhacaysa waxaa ka maqnaa afar xubnood oo ahaa guddigii doorashadu soo magacaabay guddoomiye aqalka sare ee soomaali cabdi xaashi cabdulaahi howlka doorashadu ka dhacaysa waxaa jooga xubno ka tirsan golaha wasiirada taliyaha ciidanka booliska iyo guddiga xaqiijinta qoondada haweenka doorashada guddoomiyaha guddiga doorashada somalilanna toddobada xubnood is doorta lalama tartamin waxaana u tanasulo xubintii la tartamaysa iyadoo qadar xariir loo doortay guddoomiyaha guddiga doorashada somalilan guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal maxamed xasan ciro ayaa kula kulmay howlka doorashada waxaana weydiiyey doorashadii maanta ka dhacday howlka fasyooni iyo siday u arkayeen
runtii horta doorashadu inay maanta dhacdo waxay ahayd ballantii afar maalmood ka hor la shaaciyey in maanta loo madlan yahay inay dhacdo doorashada guddoomka guddiga hirgelinta doorashooyinka ee somalilan waxaana taas keenayay saad ogtahay doorashadu way socotaa waana guddiga keliya ee aan hadda ilaa hadda dhisnayn buu ahaa oo caqabad badani ka taagnayd marka toddoba xubnood baa yimi laakiin toddobadoodii kollay saddex furnaan leh oo wanaag leh ayay u dhacday sharci ahaan baan u fiirinnay in ay yihiin kooramkii rasmiga ahaa ay buuxin karaan markaan looyaro iyo sharci yaqaanana dee la tashannay saas un bayna doorashadii hadda ku dhacday waana runtii waa wax lagu farxo oo ugu yaraan berri dee weji bay yeelatay arrintii doorashada guddoonka doorashada ee somalilan gudoomi sidaa sheegtay muddaad khayrilaysaan khilaaf baa jiray xaggee laga aada khilaafkii ma la xalliyey mase waddo kalaa marteen horta ra-iisul wasaaraha wakhti badan ku bixiyey taladii uun isaga ka timina un bayna dee doorashadu ku dhacday meesha un maanta say wax u dhaceen maanta un baana xalkii loo arkay
inkastoo ra-iisul adigu go-aanka gaaray ood sheegto ood goobjoog aheed laakiin haddana dadka soomaalidee guddigiinal heer faraisha ku hayo kow iyo toban xubnood bay ahaayeen toddobaa timid afar baa maqan afartuna dabcan uu guddigana ka mid ahaa garab siyaasadeed bay ahaayeen maxaa laga yeelayaa horta ilaa hadda dee koob iyo tobanka xubnoodba dikraato ra-iisul wasaaraya lagu soo saaray haddaysan dee dikraato kale weli ma hayno oo wax ka beddeshay welina xubnihii sidii unbay guddiga uga mid yihiin marka waana rajaynayaa inay wada shaqeeyaan marka hawsha maanta dhacda xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wakhtiga iyo arrintu halkaa bay ka timid dadaalkiisii faraha badnaa risaltigiisii unbaa halkan ku soo biyo shubtay waayo dee lama sii xanibnaan karo wakhti doorashaa lagu jiraa toddobaadkii ugu dambeeyey annagu ka gudi ahaan orodkayagu ma yarayn wax walba waa isku daynay runtii sidaa uun maanta wax u dhaceen un bayna noqotay in natiijadii ay noqoto
doorasha qaban doontiin doorashay qaban doonaa guddigan siyaasiyiinta kale maxaa ka samayn doontaanoo cabdi xaash ugu horreeya horta guddigu iyaga waa guddi madax bannaan kuraastaasayna u madax bannaan yihiin inay cadaalad sameeyaan baa laga rabaa waxaan wax gaar oo aan samayn karno ma jirto qofka guddiga ah xad baa xidha sharci baa xidha cabdi xaashi cidduu doona ha ahaado uu xaq buu leeyahay wuu tartamayaa qof walbana inuu tartankiisa cadaalad galo oo aan laga reebin oo aan waxa nimaada lagu samayn waa shuruucda doorashada marka dee inay dadku cadaalad ka shaqeeyaan baa muhiima
afar xubin oo ka mid a guddiga doorashada somalilan uu soo magacaabay guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa ka baaqsada doorashada maanta ka dhacda ee fasyooni waxaana maanta isdoortay toddoba xubnood oo afar ka mid uu soo magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya halka saddex xubnood oo heer federaal uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa doorashada kadib hambalyo u diray xubnaha la doortay doorashadii maanta ka dhacda ee fasyooni waxaana doorashada maanta goobjoog aan ka ahayn afarta xubnooda guddiga doorashadu soo magacaabay cabdixaashi cabdulaahi guddiga wuxuu ka kooban yahay koob iyo toban xubnood afar ka mid a waxaa soo magacaabay guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya afar waxaa soo magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeenka halka saddex ka midana soo magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxayna ku yimaadeen dhammaantood heshiis siyaasadeed oo in muddaa soo socday cabdulqaadir okey v o a muqdisho